halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanki sagaaliyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa jimce labaylabaatanka bisha ogost sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddeenna cawaysnimo waxaa si wada jir ah idinkugu daadihinayaa anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba sahre ciile nuur
qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida ra'iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo maanta booqasho ku tegay xeryaha qaxoontiga dhadhaab ee dalka kenya isagoo u sheegay in qaxoontiga badankoodu ay doonayaan inay dalkoodii ku laabtaan waxaan ku aragnay runtigan aad iyo aad u yaal dadkooda dalkooda inay ku laabtaan waxba dhibaata nooma sheegin noloshooda xeryaha ay ku noolyihiin laakiin waxay noo sheegeen inay aad iyo aad uga jeclaan lahaayeen u jeclaan lahaayeen inay dalkooda ku laabtaan waxaan kaloo idiin haynaa xubin ka tirsan koongareeska maraykanka oo booqasho ku tegey magaalada muqdisho isla markaana arrimo kala duwan kala hadlay dowladda federaalka soomaaliya barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta booqasho saacada qaadatay ku tegay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo ay ku jiraan ku dhowaad afar boqol oo kun oo qaxoonti soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa noqonaya mas-uulkii ugu sarreeyey ee dowladda soomaaliya ka socda ee booqda qaxoontigaasi waxaanu sheegay inuu soo arkay xerada ifo kow iyo weliba xarumaha kale oo caafimaad iyo dugsi halkaasi ku yaala waxaanu la kulmay qaar ka mida dadka qaxoontiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli oo isagoo ku sugan magaalada nairobi waraysi siiyey v o eda ayaa ka hadlay wixii uu dhadhaab ku soo arkay waxaan kusoo arkay xeryaha qaxootiga dad aad u fara badan oo soomaali ah oo halka ah degan oo ilaa saddex boqol iyo lixdan iyo shan kun ayaa shan xero degan si wanaagsan bay unool yihiin runtii laakiin dadku waxay noo muujiyeen meel gurigooda lamida inaysan jirin marka ay doonayaan inay dalkooda ku noqdaan ayna sugayaan inay arkaan dalkooda oo xaaladiisu degan tahay si ay marka guryahooda ugu noqdaan
faahfaahinta warkaasina waraysi ayaad goordhow ku maqli doontaan wararka caalamkana waxa ugu weynaa qarabada midoobey ayaa sheegtay in khasaaraha dhimasho ee ka dhashay dagaalka siiriya muddada saddexda sannadood ah ee uu socday inay kor u dhaaftay ilaa boqol iyo koob iyo sagaashan kun oo qof tiradan waxaa shaaciyey maanta oo jimco ah ururka xafiiska xuquuqda aadamaha u qaabilsan qaramada midoobay taasoo muujinaysa in tiradan cusubi ay laba jibaarantay in ka badan tiradii ay qaramada midoobay sannad ka hor shaacisay madaxa xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay naafi biley ayaa xaqiijisay in xataa tirakoobkan oo la sameeyey intii u dhexaysay bishii maarj ee sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka ilaa bishii abriil ee sannadkan inay suurtagal tahay in tiro intaa ka badani ay jirto bille ayaa sheegtay in wadamada dunidu inay bille ayaa sheegtay in waddamada dunidu ay joojiyaan in ay hub u diraan waddanka siiriya taas oo ay ku dooday in ay dabka kusii shidayso xaaladda halkaas ka jirta islamarkaana abuurayso masiibo bini'aadannimo ciidamada maamulka kurdiyiinta ee dalka ciraaq ayaa bilaabay howlgallo ka dhana kooxda isis weerarkan cusub ayaa lala beegsanayaa magaalo muhiima oo ku taala waddankaasi ciraaq wararku waxay tilmaamayaan in ciidamada kurdiyiintiihi ay la wareegeen qaybo ka mid a jawaalah oo ku taala waqooyiga bari ee dalkaasi ciraaq magaaladan oo ka tirsan ismaamulka kurdiyiinta ee ciraaq waxaa koob iyo tobankii bishan qabsaday kooxda mayalka adag ee isil ciidamada kurdiyiinta ah ayaa dhowaanta bilaabay inay dib u qabsadaan goobihii laga haystay iyagoo ka faa'iidaysanaya duqaynta ay diyaaradaha dagaalka ee maraykanku la beegsanayaan kooxdaasi xogayaha difaaca ee maraykanka jack hegel ayaa khamiistii shalayta sheegay in halista ay kooxdaasi isil ay ku hayso ammaanka dunida ay tahay midaana hore loo arag hegel waxa uu khamiistii shalayto ka hadlay washington waxaanu ku tilmaamay in mintidiinta daacish in ay ka duwan yihiin kooxihii argagixisada ee hore loo yaqaanay waxaana uu sheegay in ay si weyn u hubaysan yihiin tababarkooduna uu aada u sarreeyay islamarkaasina ay hanti fara badan haystaan waxaa kaloo uu sheegay inay halis ku yihiin danaha maraykanka ee dalka ciraaq iyo guud ahaanba dunida isagoo intaasi ku daray in sida looga adkaan karo oo keliya ay tahay howlgal lagu waajaho labadaba dalka ciraaq iyo weliba syriya dowladda maleeshiya ayaa maalin baroordiiq ah u samaysay rakaabkii diyaaraddii maleeshiya airlines ee ku burburtay ukraine iyada oo dalkaasi la gaadhsiiyey meydadka qaar ka mid ah rakaabkii u dhashay dalkaasi diyaarad gaar ah ayaa meydadka iyo hadhaaga labaatan qof oo u dhashay maleeshiya geysay caasimadda kuwalalambuur munaasabad tacsi ah oo loo qabtay dadkaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo madax kale dowladda maleeshiya ayaa ka codsatay shacabka dalkaasi in ay xidhaan dhar inay xidhaan dhar madow maanta oo jimco ah islamarkaana ay u duceeyaan dadka ku geeriyooday shilkaas
fidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halkaad wararkaasi kala socotaan wanlaanta af soomaaliga idaacadda v o e sidii aad warkaba ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa maanta booqasho saacada qaadati ku tegay xeryaha qaxoontiga ee dhadhaabo ay ku jiraan qaxoonti tiro badan oo soomaaliya ra-iisul wasaare cabdiweli wuxuu noqonayaa mas-uulkii ugu horreeyey islamarkaana xilkaasi haya ee ka socda dowladda soomaaliya ee booqda xeryaha dhadhaab waxaanay booqashadiisu la xidhiidhay ukuurgelidda xaaladda qaxoontiga waraysi uu siiyey v o eda ayuu ra-iisul wasaare cabdiweli ku sheegay in qaxoontiga uu ku soo arkay xeryaha dhadhaab ay yihiin kuwo doonaya in ay dalkoodii ku laabtaan cashe ibraahim aadan cashacuud ayaa ra-iisul wasaaraha khadka telefoonka ku waraysatay kadibna waxa uu ku noqday magaalada kadib markii uu ku noqday magaalada nairobi waxaanay weydiisay wixii uu ku soo arkay xeryahaasi qaxoontiga ee uu booqday
degan oo ilaa saddex boqol iyo lixdan iyo shan kun ayaa shan xero degan si wanaagsan bay unool yihiin runtii noloshooda waa caadi waxa weeye dowladda kenya iyadoo ku mahadsan dadkaasi masi gelisay hay-adda dowladda umaha ka dhexaysay u n f c ana aada iyo aada iyo hay-ado kale xanaanayntooda waa uga shaqeeyaan laakiin dadku waxay noo muujiyeen meel gurigooda lamid oo inaysan jirin marka ay doonayaan inay dalkooda ku noqdaan ayna sugayaan inay arkaan dalkooda oo xaaladiisu degan tahay si ay marka guryahooda ugu noqdaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ku yaala ra-iisul wasaare waa saad sheegta waa shan xero afar bay ahaan jireen mid kalaa lagu daray marka dhammaan xeryaha miyaad soo wada martay mise mid kamid un baad tagtay oo xaaladii guud aad halkaas aad kasoo ogaatay waxaan tagay ifo ko oo ah xeradii ugu dambeysay la aasaasay oo ku jiraan dadkii kasoo barakacay soomaaliya sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii iyo labaiyo tobankii usoo barakacay xaaladii abaaraha awgeed marka meeshaasaan tagnay waxaanu booqanay dadka meesha deganaayeen waxaanu la kulanay dad kamid ah haweenka iyo odaylada iyo qaxootiga meesha degan waxaan tagnay daktarka iyo isbitaalka weyn meesha ku yaala waxaan kaloo tagnay meel iskuol ah oo caruur ay wax ku bartaan intaba dadka joogay waa la kulanay waan la shakaysanay maxaad markaa ku aragta meesha waxaan ku aragnay runtii dad aada iyo aada u jecel dadkooda dalkooda inay ku laabtaan oo qaar ka mid ay tagaan soomaaliya barnaamijka jawada qurbax ka dhexaysa ay qalan qaadisay oo la yidhaahdo taga oo soo arka dalkiina marka way tagaan kismaayo way tagaan qaar kaloo naxu tegi doono baydhabo iyo si ay usoo arkaan in nolosha xagga ka jirta ay ku wanaagsan tahay inay dib u laabtaan oo dalkooda ku laabtaan marka dadka guud ahaan intaan la kulanay waxba dhibaato aynuna sheegin noloshooda xeryaha ay ku nool yihiin laakiin waxay noo sheegeen inay aada iyo aada uga jeclaan lahaayeen u jeclaan lahaayeen inay dalkooda ku laabtaan oo weliba dhaqsi u laabtaan muddaba ra-iisul wasaare waxaa la hadalhayay dib u laabashada qaxootiga waa tii toddobaadkan gudihiisna magaalada adis ababa lagu kulmay oo shanta wadan ee dariska la ah soomaaliya ee martigeliya qaxootiga soomaalida halkaasi aad kulan ku wada qaadateen sida la sheegay wadamadana ay sheegeen in bal inta soomaaliya dowladda soomaaliyeed laga caawinayo inta ay ka hanan karto qaxootiga oo ammaanka ay ka sugi karto in qaxootiga ay sii haynayaan marka maxay ahayd ujeedada hadda aad xeryaha u booqatay runtii mar horaa raba inaan booqdo oo da- booqashada aan waa iga yaraatay mar horaa raba inaan booqdo kolley waa dadkeeni waa dad aada u fara badan oo dadkeeni ah in la booqdo xaaladooda eh, lasoo eego aada ayay u badnaayeen ilaahay baan hadda nala fujiyey laakiin mar hore ayaan doonayay inaan booqdo ka kalena dee waa la tashina waa ugu tagnaayo bal dadku inay eh, siday wax u rabaan iyo dalkooda inay kusoo noqdaan iyo taas oo nagu dhiirigelinaysa inaan runtii orodka ka sii badino si aynu xaaladda dalka uga bedelno oo aanu ugu soo dhaweyn karno dalka inay eh, dadkaasi inay dalkooda ka soo noqdaan marka runtii waxay noo ahayd boqosho nadiirigelisay oo nagu dhiirigelinaysa inaanu dadkii markaanu ku noqono la qaybsano inaynu dadkaasi doonayaan inay soo noqdaan loona baahan yahay in wixii eh, howlahoo la qabanayo la qabto xaaladii ugu haboonaata inay soo noqdaan mudane ra-iisul wasaare waxaad ii sheegtay in een, hay-adda u n h c r ta in ay qorsheynayso barnaamij la yidhaahdo wadankii taga oo soo arka oo si dadka qaxootiga ee xeryaha ku jira ay usoo qiimeeyaan bal in ay laaban karaan iyo in kale qorshahaasi muxuu yahay qorshahaas waxaa weeyaan in loo ogolaado qaxootigu inay tagaan eh, dhulkii inay dadka la soo sheekaystaan oo inay arkaan eh, iskuullada iyo meelaha eh, takhtarka iyo waxa inay soo arkaan oo soo qiimeeyaan xaaladda kadib markay soo noqdaan ay go-aan u gaari karaan oo ay eh, uga fekeri karaan inay noqdaan iyo in kale Eh, marka qaar ka mid ah la kulanay dadkaas eh, runtii iskuuladooda noo cabiray noo sheegay xogaa dhaliilahana ka soo jeediyey in iskuullada qaarkood aysan weli reerkii ay doonayeen aysan gaarsiisneen oo la doonayo in xukuumadda iyo mujtamaca eh, wax ka tartaan arrimahaasi dadkan carruurta aysan waxbarashada uga kala go-in marka waa fikradii kasoo qaadanahayaan xaaladda halkaa ka jirta marka ugu dambeyntii ra-iisul wasaare een, kulamadii kale aad la qaadatay mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga halkaa ku sugan maxaad isu sheegteen waxaan isu sheegnay eh, gaar ahaan dowladda kenya in ay sii wadayso martigelinta ay martigelinayso oo cidna aanay jirin la khasbayo in khasab eh, dalkooda lagu celiyo Eh, laakiin ay dhiirigelinayso in dadkaasi si eh, voluntary ah ama iskood ay iyagu eh, go-aan gaaraan ay ugu noqdaan dalkooda Eh, inta ka horeysana inay si wanaagsan dadkooda kenya uga noolaanayaan oo aan waxba la khasbanin hay-adaha kale un c r t na waxay noo sheegtay inay iyaguna sii wadayaan gargaarka ay ufilinayaan dadkaas eh, oo haddaba si wanaagsan insha allah kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed oo khadka telefoonka ee magaalada nairobi ugu warramayey caashe ibraahim aadan caashe cuud
iminkana magaalada muqdisho frank lobiondo oo ah xubin ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa maanta booqasho aan la shaacin wuxuu ku tegey magaalada muqdisho koongaresmaanka oo uu la socday wakiilka gaarka ah ee dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kula kulmay madaxweynaha soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan dowladdiisa haddaba wixii ay ka wada hadleen dowladda soomaaliya ayaan khadka telefoonka magaalada muqdisho waxaan kaga waraystay cali cumar balcad oo ah madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada
maanta waxaa muqdisho booqasho ku yimid congressman eh, frank labiond oo ah congressman laga soo doortay gobolka eh, new jersey ee dalkaasi maraykanka Eh, congressmankani wuxuu xubin ka yahay guddiyo aada u muhiim u ah oo ay ka mid yihiin guddiga arrimaha ciidamada iyo guddiga arrimaha wardoonka Eh, congressmanka wuxuu dalka u yimid inuu qiimeyn ku sameeyo ama uu sidoo kalena uu dhegeysto mataqaanaa eh, dowladda baahida ay u qabto taageerada dhinaca eh, ay bixiso dowladda maraykanka congressmanka wuxuu la kulmay qeybaha kala duwan ee ciidamada iyo madaxda dowladda waxayna uga warbixiyeen baahida iyo mataqan taakulaynta ciidama ee dowladda maraykanku ay siiso ciidamada soomaaliya iyo hay-adaheeda wardoonka iyo sida ay uga faa'iideystaan waxayna uga mahad celiyeen taageeradaasi mataqaana uu maraykanku siinayay ciidamadeena iyo mataqaana hay-adeena wardoonka ka shaqeysa saacadaha uu joogay maxaa isla qaadateen markaad eegtaan waxyaabihii aad u bandhigteen iyo isaguna falcelin uu idinka siiyey marka hore guud ahaan congressmanka waxaa looga hadlay qaab dhismeedka ciidamada iyo mataqaana iyo taageerada maraykanka sida looga faa'iidaysto waxaana looga mahad celiyey taageerada ay dowladda maraykanku siiso mataqaana hay-adaha amniga ee soomaaliya sidoo kalena waxaa congressmanka lagu wargeliyey baahida dheeraadka ah ee ay dowladda u qabto mataqaana taageero dheeraad ah iyo iyo in taageerooyinkii hore hore loo sii wado congressmankana wuxuu ballan qaaday in mataqaana baahida dheeraadka iyo iyo iyo iyo iyo taageerada dowladda soomaalida ay u baahan tahay inuu gaarsiin doono mataqaana marka uu dib ugu noqdo dalka maraykanka gudaha yidhahdo
markaad leedahay taageerada ay dowladda maraykanku siinayso dowladda soomaaliya oo kale waxaa jira in la taliyaal ay ka joogeen dowladda maraykanka oo kale soomaaliya ma la taliyayaashaas oo kalea ciidamada la shaqayn doona ma hubbay dowladda maraykanka oo kale markuu isagu maadaama amniga ku shaqo leeyahay ma la dagaalanka al-shabaab buu idinka caawinayaa oo dowladda maraykanka oo kale kala hadlo inay dardar geliso kale arrimaha faahfaahsan ee dhinaca ciidamadu waxay ahaayeen arrimo u gaaro ciidamada iyo labada ciidan mataqana dad u gaaro ay ka wada hadleen maaha ma ahayn wax maanta laga hadlay maanta arrimo waxay ahaayeen arrimo guud oo siyaasadeed laakiin taageerada faahfaahsan in aad ka hadasho waa arrimo gaar oo ciidamada laba dhinac ay isu doonaya kulanku xaggee buu ka dhacay kulanka wuxuu ka dhacay aqalka martida ee ku yaala garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho congressmankana si aad ayuu ugu faraxsanaa in mataqaana in muddo dheer kadib mataqaana uu booqasho ku yimaado dalka soomaaliya waxaana la socday safiirka maraykanka wakiilka maraykanka u fadhiya soomaaliya mr macnally marka guud ahaan jawigu ku dhacay wuxuu ahaa jawi saaxiibtinimo wuxuu ahaa jawi jawi isfaham iyo jawi mataqaana ay dowladda maraykanku ay aada ugu faraxsanayd mataqaana horumarka ay samaynayaan dhinaca amniga dowladda hadda waddanka ka jirta kaasi wuxuu ahaa cali cumar balcad madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada soomaaliya oo aan khadka tilefoonkula xidhiidhay isagoo ku sugan magaalada muqdisho haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo uu magaalada washington noogu diyaariyey cabdicasiis xuseen cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka magaalada muqdisho waxaa ka socda howlgalla ay ciidamada nabad sugidda ee dowladda soomaaliya hub uga ururinayaan dad isugu jira siyaasiyiin iyo weliba ganacsato oo ay dowladdu sheegtay inay hub sharci darraa magaalada ku dhexaystaan howlgalladan ayaa ciidankani ay hub badan ku soo qabteen waxaana dhinaca kale uu dadka muqdisho ka dhex dheliyey dareen iyadoo dadka qaarkood ay soo dhoweeyeen halka kuwo kalena ay ku macneeyeen in siyaasad looga dalnan yahay haddaba barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa howlgallada hubka dhigista ah ee dowladda soomaaliya ay ka wada magaalada muqdisho barnaamijka waxaa ka qayb gelaya oo arrimahaasi falanqaynaya qaasim axmed rooble afhayeenka hay-adaha amniga ee soomaaliya oo magaalada muqdisho ku sugan xuseen carab ciise oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya madaxna waa guddiga amniga ee baarlamaanka oo isaguna magaalada muqdisho ku sugan cabdi nuure siyaad oo ka mid a hogaamiyaashii muqdisho oo isaguna ku sugan gurceel iyo xasan sheekh cali nuur oo isaguna ah aqoon-yahan ku sugan magaalada muqdisho su-aasha ugu horreysa ee barnaamijkana waxaan u bandhigay afhayeenka hay-adaha amniga qaasim axmed rooblo anigoo ugu horreyn weydiiyey bal sida ay ku socdaan howlgallada hubka dhigista ee ay ciidamada nabad sugidda soomaaliya ka wadaan magaalada muqdisho cabdicasiis adiga iyo asxaabta kulli waa idin salaamay arrinta nabadgelyada ku saabsan ee hub aruuriska ah waa arrin dowladdu ay waddo weeye waa arrin amniga lagu xaqiijinayo waa arrin aan qof gooniya ku ku salaysnayn waa arrin aan qof gooniya oo dan laga leeyahay ahayn waa arrin guud weeye waa arrin dowladdu ay go-aansatay in hubka lagu qaado arrintaas ayada ahayna nabad sugiddana ku qaas ma aha ciidanka nabadgelyada oo dhan baa ku jira ciidanka oo dhan baa ku jira amisom baa ku jirta arrintaasna nabadgelyada lagu xaqiijinayaa qof ay gooni ku tahay iyo qof kale midna ujeedo laga leeyahay ma jirto arrin sidaasa weeye ilaa iyo hadeerta arrinta la sameeyeyna waa waa lagu guulaystay boqol kiiba sagaashan iyo sagaal waa lagu guulaystay waana ay soconaysaa waana la wadayaa waana arrin dawladdu ay wado oo nabadgelyada lagu xaqiijinayo waa tahay qaasim waxaad tidhi howlgalladan way sii soconayaan sidaan la soconnana howlgalladan waxaad ku bartilmaameedsanaysaan shakhsiyaad gaara oo magaalada ku sugan maxaad dadkan ku tuhunteen oo ay sameeyeen
arrintu waxa weeye arrin nabadgelyada la xiriirta arrin nabadgelyada lagu xaqiijinayo dan kalena ma jirto wax kalena ma jiraan sidaasayna ku bilaabatay sidaasayna ku soconaysa haddii lahaydna marka waxaad leedahay ma jirto siyaasad qarsoodiya oo howlgalladan aada uga dal leedihiin maya wax qarsoon oo dad gooniyu ka dambeeyo ama wax gooniya laga wado ama qof gooniya loogu socdo mid maaha waad mahadsantahay qaasim aan kugu soo noqonayaa khadka taleefonka ee dhinaca guriceelna waxaa ku jira cabdi nuure siyaad oo ka mid ahaa hogaamiyaashii kooxaha muqdisho cabdi waxaad ka mid ahayd dadka la raadinayo ee dowladda soomaaliya ay magaalada muqdisho ka baadigoobaysay oo dhowaana iskuday la doonaya in lagu qabto ma suuro gelin haatan waxaad ku sugan tahay gurceel dadku waxay isweydiinayaan iyadoo dowladdu ay kaa baadigoobayso magaalada muqdisho bal goorta aad gurceel gaadhay iyo sidaad gurceel ku gaadhay adiga meeshaan waxaan ka soo tegay diyaaraddu waxay timaadaa arbacada midda beledweynena waxay timaadaa talaadada markii diyaaradii talaadada beledweyne ayaan kasoo raacay muqdisho ayadaan sidaas baan gurceel kusoo gaaray waxaa kusoo haray nin dadka hadee ma ihi qof iska socda dadka waxa weeye dadku in maaragtay soomaalida ahu dareen wadaniyadeed baa ku jira anigana waxa igubaya oo xanuujinaya war dalkanaga iyo dadkanaga aanu naxno midnimadanada iyo wadajirkanaga aan ilaalsano intaas weeye waxaan ku eedoobay taas bayna qof kasta intay igu tixgeliyey ayaa aeroboorka markaan taleefon usoo dirsaday oo aan raggii u sheegay inaan rabo inaan meeshaas aado ayaa intaasoo nin oo midba mid kale uusan ogeyn ayay gacanta intay ka qabteen diyaaradda gudaheeda ay geliyeen sidaan la soconna cabdiyow garoonka waxaa iyaguna maamula oo ilaaliya ciidamada amisom marka ciidamada amisom iyo dowladduna way isla shaqeeyaan marka siday kuugu suuro gashay ciidamada amisom iyo ciidankii dowladda iyaguba adiga ku raadinayay inaad ka soo dhex baxdid oo oo aad si caadiya garoonkii u timaadid oo diyaarad uga soo raacdid ciidamada amisom maamulka hoose soomaalida waxa weeye korkaas bay ka ilaalsadaan gudaha uma faragashadaan qof soomaaliyana ma qabtaan dadka soomaalida aeroboortka qofkii markaas ama aan qori jirin ama aan dib wadan askariga iyo shacabkuna waa iskugu mid oo isku sibay ula dhaqmaan ninka askarigaa iyo ninka shacabkaa soomaalidoo dhan marka aeroboortka martibayba ka tahayba marka sidaas martiga ka ahaatee ayagoo sidaas ogoo dareenkaasi dadka ku wada jiro oo saas ka xanuunsanaya qof kastaba waxa uu ii suurto geliyey inay maaragtay arrintaas iisoo guli midba wakti gaabanna way ahaydoo markii aan aeroboortkaba imid kuma aana daacdaacin isla markiiba diyaaraddan dhex fadhiisa anoo diyaaradda dhex fadhiya intii diyaaraddu kacayso dadka lasoo saaraya keligay baa diyaaradda ku jiray sidaas bay marka iigu suurto gashay waa tahay marka cabdiyow muqdishoaad ka baxsatay iminka gurceel baad joogtaa siday kuula muuqdaan howlgalladan hubka dhigista ee ciidamada dowladda soomaaliya ay ka wadaan magaalada muqdisho ee dabcan adigana aad ka mid tahay dadka lagu bartilmaameedsanayay waxa weeye qof kasta oo wax cadaalad darra a taageera aararka ugu dambeeya qofka ka shanlaayo ugu dambeeyuu noqdaa waxaa la yidhi shanlaygu maahan qofka ugu horeeya waa qofka ugu dambeeya waxa weeye waxaan rabaa inaan ogeysiiyo hortore sideedaba ciidamadii booliiska la oran jiray oo qaasim uu leeyahay waa matalaa steeshimaday iska joogaan qorya ma haystaan wax ma qabtaan dhowr nimoo saraakiil ahaa meelaha socsocota ciidanka ruuxaanta la yidhaahdo kooxda siyaasiyiinta ah oo daanu jadiid la yidhaah ay iska leeyihiin oo ruuxaanta la yidhaah wey waxa dadka hubka ka dhigayo dadka laynaya oo dadka dilaya oo si dadban iyo si toosa u shaqaynaya waxa weeye qaasimna wuu og yahay dalkan inaan muddo dheer joogno ka warqabnoon dadka ogaan karno wax fuliya dadka xildhibaanada ah oo la dilayay iyo dadka la laynayay hadeer meel aan xor ku ahay oo ku hadli karaan joogaa markii hore laakiin shaki baan ku jiray oo waxaan islahaa muqdisho haddaad sidaas ku tiraahdo amisoomna hadda waa la iska soo kaxaystaa oo soo baxaa la yidhaahdaa oo waxaa loo samaystay saraakiil soo kaxaysa wixii la rabana dadka waa lagu fulinayaa marka arrimahaasaan ka gambanayay laakiin waxaan idiin sheegayaa ragga saraakiisha ah oo obereshimada fulinayo dadka laynayaan garanaynaa wasaarad kasta afar qof oo daam shadiida oo ka timid suudaan laga keenay oo meelahaas wax kusoo bartay oo diyaarsan baa wasaarad kasta la dhexgeliyey maxkamadihii baa la qabsaday maxkamadii milatarigaa lagu magacaabay oo wax dastuura oo u qorani jirana sharci loo samaystay waxaan marka anaku ka digaynaa oo ka xumaanaynaa waa war aan dawlad noqonay sharci daraya aanan taageerin oo sharciga aanu xurmayno waayo dadku qabiil waa kuma heshiin karaane sharci bay ku heshiin karaan marka waxa weeye aniga qorshaha la ii dejiyey dil buu ahaa dilkana waxaa keenayay nala kuma haysto amni darro aanu samaynayna dhaliisha cadadinaynay oo aanu toosinta ka wadnay ayaa nala ku haystaa ciidamada booliiska inay shaqeeyaan oo hawshoodii qabsadaan baa loo diiday waad mahadsan marka tahay sidaas baan rabaa inaan wax u kala qaadno oo sax ah.
waa tahay waad mahadsan tahay cabdi nuure een, ha kuu jawaabo qaasin haye qaasin آه، بسم الله الرحمن الرحيم أربع وأربعين مركز بدن باي سمكيني إلى إيو ديالوجي يو إن سي دي ميل والبان سمكيني إلى هبدا سام بان سمكانا معلمي أرمتو أي دعايسي سبح بريكور نا هوتيل كايلان سكو أرقني سيدا waxaa jira dowladda qofkii markaas banaanka ka Een, haddii uu caayo anigu ma qabo in la caayo dowladda waa wada leenahay ninkii markaas maaragtaaye eh, madaxweyne ka ihina madaxweyneu noo wada yahay Een, cabdi marar uu een, hogaamiyeyaasha kamid ahaadaa jirtay Een, anigu waa kasoo horjeeday mana aanan caayi jirin in la iscaayo oo maaragtaaye maamulka markaas jira loo gafaana ma fiicna Een, in wax la toosiyo aan noqono yaanan caytabin yaanan maaragtaaye gefin waktigu berriya isagu keeni karaa qofkanu keeni karaa anigu waxaan qabaa waxa weeye arrintan dowladdaa wadda dowladdu hoggaan bay leedahay Een, nin baa hoggaamin lahaa ama anaa hoggaamin lahaa ama mid aanan aqoonaa hadda sabaxsanayn baa hoggaamin lahaa ama madaxweynaha haddeetaan hogaamiyaha haddaba la hogaaminaya aan dowladeeda ku kalsoona cabdi in badan buu soo shaqaynayay anigu waxaasuu ahaa iyo saasuu ahaa iyo saasuu ahaa ma dhahayo waa walaalkay weeye aan hadda wax toosino hadda hubka dhigis baa la wadaa dowladdu xaq bay ku taagan tahay hubka waa la aruurinayaa qof kastoo ah ku farxada ka nax wax allaale wixii kale oo Waa tahay.
dadkana anigu waxaan ku gaabsanaya ayaan la gefin waa hagaag taariikhdaas aa xusi doonta dadka waa tahay labadiinaba oon idinku soo noqonay waad mahadsantihiin Een, aan xuseen carab ciise soo geliyo xildhibaan baarlamaanka ka tirsan guddiga amnigana een, madaxu waa xuseen haye asalaamu calaykum waa mahadsantay walaalka runtii waxa weeye de maaragtay qof kastaaba inuu ra'yigiisa cabiro laakiin aakhiritaanka kulli maxaa la rabaa runtii amniga gobolka banaadir iyo gobolada kale oo dhan in si sharciyeysan loo loo loo xakameeyo lana qabto taasi waxay ka bilaabmaysaa runtii wada shaqaynta shacabka iyo hay-adaha amniga iyo baarlamaanka si loo hubsado markaa oo policy guud eh, oo lagu xakamaynayo een, amniga taasi waxay kumanaysaa in eh, sida la sheegay si sharciyeysan hubka eh, sida eh, reer sharciga ugu jira gacmaha eh, dadka aan eh, maaragtay eh, u sharciyeysan in hubka laga la- la guro dowladda ka gurto si sh- maaragtay meel lagu ogyahay la geeyo sidii j- eh, jami- maaragtay security councilka lagula ballamay oo oo markaa eh, ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagu wareejiyay bakhaarkooda Een, marka waxaan qabaa anigu eh, degamad kasta oo gobolka ku taalla in eh, amnigeeda la sugo dan baa ugu jirta shacabka muqdisho iyo shacabka dalka oo dhan leanna muraayadda waa waa muqdisho weeye Ti- eh, waa tii guddiga eh, eh, ma- joogtada ee baarlamaanka ee loo sharaxay siday u dhacday insha allah markuu baarlamaanku soo noqdana eh, waxyaabaha laga doodayay ugu horeeya waa t- eh, shuruucdii maaragtay kahortaga argagixisada waa tahay iyo hubka dhigista iyo programada maarata xasilinta gobo- em, eh, eh, maaragtay eh, amniga gobolka iyo dalka oo dhan marka anagu runtii dhinaca aan ka eegayna haddaan baarlamaan nahay iyo guddiyada difaaca eh, iyo amnigaba waxa weeye in en, eh, tallaabadan la qaadayo ee lagu dejinayo magaalada oo runtii mid aada loogu baahan yahay ah waa tahay Een, Eh, qof shacab ah oo haddana awood eh, dowladeed oo kale kule magaalada waa mushkilad bay ku tahay shacabka kale ee citizenska kale eh, isku xuquuqda yihiin marka eh, b- programkaas in magaran faaidada lasoo gehi la fuliyo waa wa waa laga daahira waad moodaa waa tahay mar an waxaan qaba markaa in runtii hor loo sii wado isaga oo laakiin brogram runtii lasla wada ogyahay lasla wada yahay waa tahay xuseen een sidaad sheegtay guddiga joogtada ee golaha shacabku een way taageereen howlgalkan marka si la eego laakiin haddana waxay soo jeediyeen in xukuumaddu ay dalkoo dhan ku fuliso siyaasaddan xakamaynta hubka si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka oo oo halkaasi waxaa ka bidhaamaysa xasaasiyadda dadka qaarkood muqdisho ay ka qaadeen oo ay leeyihiin dad gaaraa la bartilmaameedsanaya een in xakamayntan iyo howlgalkan la ballaariyo maxay kula tahay adiga
saad sheegtay waa run annagu waxaan u taagannahay horta waxa weeye tallaabo kasta oo la qaadaa in tallaabo sharciga ku salaysan iyo dastuurka inay noqoto ta labaad sida marka loo sheegay waxa weeye meelaha la abaaraya waxay ahayd meelo lalahaa hub baa ku haraysan ama bakhaaro hub weliba sharci darro ah ama lagu iibinayo de taas waxaan umalaynaya qof kasta oo soomaaliyeed meel kasta uu joogo maaragtay in in hubkaas dawladdu qabato laga hor iman maayo dadka la bartilmaamsan haddii jiraanna waxa weye runtii de waa in si sharciyeysan qofkaas loo soo qabta ama looga loogu taga laakiin haddii la tuunsan yahay in meesha ama hub khayr sharciga ku jiro ama laga ganacsanayo ama de awood weyn oo dawladda qofkii meesha ku leeyahay taa nasibkeedu waa waa in waxay u baahan tahay in wax laga qabto waa hagaag waad mahadsan tahay xuseen carab een xasan sheekh cali nuur baan soo gelinaya een xasan dooda labada dhinac waad maqlaysaa een afhayeenkii ciidanka bileyska iyo cabdinuur siyaad oo laba fikir oo kala duwan arrintan ka hay adiga maxay kula tahay si kooban aniga waxay la tahay in la isweydiiyo su-aasha ah dhibaatooyinka ka jira dalkan dhibaatada ugu horeysa maxay tahay dalkan waxaa ka jira dhibaatooyin aad u fara badan ah ka jira dhibaatada ugu horeysana waxay tahay waa dhibaatada nabadgelyada nabadgelyada iyadana waxaa usii horeeya iyadana ayaa badan ka kooban tahay oo yani dhaqaalo xumida iyo shaqo la-aanta iyo heshiis la-aanta siyaasada iyo waxyaaba badan ayaa jira oo keenaya nabadgelyo xumida hase yeeshee waxaa isha koowaad ay qabanaysaa ama marka hore isha ay qabanaysaa ama cadowga koowaad ee dalkan uu leeyahay markay noqoto nabadgelyada waxay noqonaysaa qoriga ku jira gacanta dadweynaha ama qoriga ku jira gacan aan sharci ku hayn saas darteed caqliga saliimka ayaa wuxuu keenayaa iyo aragtida fiican waxay keenaysaa haddii la yareyn karo hubka ka baxsan gacanta dadweynaha gacanta dawladda in lagu soo celiyo gacanta dawladda sababtoo ah waxaa ku jirta danta dadweynaha ku jirta waa hagaag ama wada saxa in loo maro way tahay laakiin waxaa lama huraan ah haddii la doonayo guud ahaan soomaaliya muqdisho keliya maaha guud ahaan soomaaliya laano baraga yaala hargeysa caawa yaala birita wuxuu imaan karaa muqdisho Waa kan tahay.
muqdisho yaala birita wuxuu tegi karaa gaalkacyo kan gaalkacyana wuxuu tegi karaa garowa garowa kalena wuxuu tegi karaa ismaaciil marka qoriga halka halka aaka unbaa wadalka ku wareegaya marka qorigaas inta la yareyn karo oo la xareyn oo la xareyn karo in la xareeyo waxaa ku jirta danta dadweynaha soomaaliyeed Wa- meel kasta ay joogaan waa hagaag waad mahadsantahay xasan een waxaan soo gelinayaa cabdinuure cabdinuure siyaad oo guriceel jooga een cabdi sidaad sheegtayba iminka waxaad joogtaa meelaad ka hadli kartid sidaad leedahay een laakiin haddii aan su-aalahan ku weydiiyo een ah, sababta adiga shakhsiyaadkaad ka mid ahayd loo bartilmaameydsanayay waxaa lagu sheegaa oo warar xitaa v o edu ay heshay inaad adigu ka mid ahayd kooxo abaabulan oo magaalada muqdisho ka jiray oo ay dhici kartaba xitaa dilalka qaarkood ee magaalada ah, inaad lug ku lahaydeen ama ka dambayseen maxaad arrintaa uga jawaabaysaa ee dadka soomaalida ah oo waxba uma kala qarsoona waa dad ehelo oo wada dhasho oo walaalo ah dadka muqdisho degana dad is wada yaqaano weeye qof kasta wuu garanayaa inaanan anigu wax abaabulin iyo waxba fulin jirin waxaas waxaa keenayay naxbaysiga siyaasadeed ee ah dhaliisha ee ah in maaragtay mas-uuliyadda dadka haya sida ay sharciga ugu tumanayaan hadeer waad maqlaysay xuseen carab ciise ee sharciga hubka lagu qaadayay baarlamankii sharci dejinta ahaa ma ansixin isagoon ansixin bay ayagu qorshahooda iyo fursadii xildhibaanku markhaatibuu iiga yahay inaan sharci uusan maaragtay uusan sharcigii diyaarsanayn waayo qoryaha loo qaadaya waayo dadka loo dilayaa ma xaq baan ulahaa in la iweeraro la idooso xaq uma aan lahay sagaal qori baan haystay waa la ii sharciyeeyey layma dhihin keen saacadii keen la yidhaahdo markii horaa la ii sheegay markii loo baahdaa lagaa qaadaya diyaar baan u ahaa inaan diido maxaa in la idina keenay waa tahay laakiin marka waxa wax dilayay ma ahan anigoo kale ma ahan wax ka jiraan ma jiraan waxa wax dilayay waa ciidanka isbedelka ah oo ruxaanta ah oo qaabka siyaasadeed u diyaarsan oo yar yarka ah oo aan sharciyeysnayn oo macnaha keliyahay garanayaan inay wax dilaan tahay marka marka adigu ma waxaad leedahay shuqul kuma lahayn sinaba wararka sheegaya in aad qeyb ka ahayd kooxo magaalada ka jira oo dee hubaysan oo hubna waad haysateene oo ay dhici karto mararka qaarkood inaad dilal ay ku lug lahaayeen arrintaas ma lug kuma lahayn baad leedahay waxba kama jiraan waxa weeye maxa- maxaa loo soo caday maxaa inta waa la baaraa dawladdu waa sii wax baarta booliisku waa inta la tago c i d da oo la baaro qofkii inta la ii yeero oo la baaro maxaa dembi la iigu soo cadayn waayo maxkamad la ii keeni waayo ma jirtaa marka cabdi eh, nuurow in en, eh, dowladda aad la xiriirtay oo aad wada hadasheen oo adigu aad gorgortan gashood xitaa tiri haddii xil lay siiyo en, arrimahan aan ku lug leeya ama arrimaha laygu tuunsanaya way dhammaanayaan waxba kama jiraan weligay waxilna kama doonan mana qoran kalamana xisaabtamin ra-iisul wasaarahan hadeer aan dhowr goor ii yeer wuxuu igala hadlay see dalka wax loogu joogsin karaa waan u sharaxay waxaan u sheegay dalku dhammaantiis inuu isku cudur hayo isku cudurkaasna uu yahay dib heshiisiin u baahan yahay marka dadka in la heshiisiyo in hubkana looga qaado dalkana loo dejiyo Wa- waad mahadsan tahay En, eh, aan soo gelaya afayeenka bilayska qaasim axmed roble qaasim haye Ah, bismillaahi Een, arrintaas waxa weeye waa aruurinta ah een, oo dalka ka socota een, ciidamada amniga bay ka wada jiraan een, ayagaa ku wada jira dowladda ka dambeysa dalkay dan u tahay een, ilmahay dan u tahay futurekay dan u tahay waan ognahay waddadii aan ka nimid hay-adihii sharci dejinta oo dhan oo xildhibaanadii ay ugu horeeyaana raallibay ka yihiin diyaar weeye haddeer way maqlayaa en en wasiirka hore ahna xildhibaanka en intaasi waxaan raalli laga wada yahay oo ummadoo dhan ay ka dambeyso oo dowladdu waddo oo ciidamada nabadgelyadu ay wadaan weeye waa hagaag cid kasta waxaan waa tahay maaragta ayay u sheegaynaa ciddii ku raaqonaysa iyo ciddii ka naxaysa qofku dan looma aha qofka ha layska keeno si nabadgelyo ha lagu keeno kii ku keeni waayana waa waa laga qaadaya waa tahay laakiin su-aasha dadku isweydiinayaan qaasina waxay tahay en, eh, magaalada muqdisho xaaladda ka jirta dhinaca amniga waa la wada ogyahay dadkan hubka haystana eh, intooda badan waxay u haystaan inay amnigooda shakhsiyana ku ilaaliyaan marka haddii hay-adihiinni amnigu aydan damaanad qaadi karayn dadka amnigoodii en, eh, sideed sideed doonaysaa qofka inaad hubka uga qaadda haddii aanad amni isagii siinayn Eh, cid kasta dawladda arrintaa way ka fikirtay En, dawladda arrintaa mas-uuliyadeeda qaadata En, qofka waa la qiimeynayaa sidii amnigiisa loo sugi lahaa waa la qiimeynayaa wixii ku filan oo huba waa la fiirinayaa inta en, shirkadaha en, shaksiyaadka midkii maaragtayay mas-uuliyad horey u hayay midkii en, aan eh, sharafsanaa oo la sarfayo intaba dawladdu meel cidlaa ma uga tegayso damaanad iyo hub loo sharciyeeyo iyo hubkoo lagu ogaado iyo arrimo fara badan baa yaalla dawladda ha loo tago xafiisyada ku shaqadana ha loo tago waa tahay xafiisyada hala hana ogaadeen midkii nabadgelyadiisa u baqaya dowladdu meel cidlaa dadka ma dhigayso mas-uuliyaddeedana ayadaa qaadaysa biliis hubka ha la aado Waa hagaag.
xafiisyada loogu talagalay ha la tago weli dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oonu ma toddobaadkana uga hadlayno howlgallada ay ciidamada soomaaliyeed ka wadaan magaalada muqdisho ee ay hubka sharci darrada magaalada uga ururinayaan En, waxaan siinayaa xuseen carab ciise en, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka En, xuseen waxaad sheegtay in xukuumaddu ay idinka wargelisay sida ay wax u wadaan En, eh, sida muuqatana shakhsiyaad iyo ganacsato iyo siyaasiyiin baa la bartilmaameedsanaya En, xukuumaddu ma idiin sheegtay halista dadkani ay eh, amniga magaalada muqdisho ku yihiin ha horta runtii waxa weeye haddii inaan ansaan haddii la rabo dowladnimo waa in loo hogaansamaa runtii shuruucda imika rag- for example hubka shaqa- sharci darada la wato weligiiba waa mid jira weeye in in in maaragtay aan la ogolayn ta labaad saad sheegtay adigaa mar dowladda sheegay waxa weeye eh, eh, sida lagu sugi karo amniga mararka qaar waxa weeye ninka shacabka ah adigu waxaa tiri qofkii haddii laga qaado hubkii amnigiisa ma la sugi karaa waa in qofka kale wax ku yeelaya eh, eh, eh, maaragtay hubka qofka kalena laga qaada sidii markaa dadka si eh, shacabka ah ay u noqdaan dad siman taas waa mid anaka sida naloogu sheegay markii warbixintana la siiyey waxay ahayd in programka hadda socdaa xataa aanu hubdhiin tahayna uu yahay mid halkaasuu ku bilaabay waxaan u malaynayaa cid maanta oo fog in waxyaabaha ka magaalada muqdisho ay ka jiraan ma jirto laakiin haddii markaa ay ay maaragtay wax soo raacaan inta dowladdu marka ay gacmo ka qabato tan kale ee ah in hubka la leeyahay sharci darrada ah ha la sharciyeeyo si waxaan malaynayaa de taas qof kasta wuu ogol yahay qof hor imanaya ma jirto in hub sharci darra alla wato waxaan qabaa kulli waa ka midaysannahay in magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir runtii amni lagu soo celiyo qof kasta oo shacbiga uu equal lagu noqdo magaalada salaam oo runtii dowladduna laakiin ay damaanad qaado ay tiraahdo annaka ayaa ka mas-uula qofkii qof kasta inaan amni iyo sugno waxaa laga rabaa degmo kasta inay iyaku ay maamuli karaan inay shacabka soomali qofka usoo sheega ama la shaqeeya hay-adaha amniga aan wax la yeeli karin haddii wax la yeelana ay qaadaysa mas-uuliyadda dowladda soomaaliyeed hay-adaha amnigu marka saasuu ku imanaya shacabkuna markaasuu kalsooni keenaya lana shaqeynaya hay-adaha amniga waad waad mahadsantahay anigu aan kamidon kulligeen dhaqaalaha soo dibuscelinta dhaqaalaha dalka oo dhan waxay ku xirnahay banaadir gobolka banaadir oo ka bilaabato runtii xasilin saxa markaasay sugaysaa bahashu waa inay meel ka bilaabantaa hataa marka la leeyahay soomaaliya o dhan ha laga dhiga programka waa hadal wanaagsan waana laga dhigayaa laakiin waa inay meel ka bilaabantaa waa hagaag waad mahadsantahay runtii waa caasimada oo soomaaliya o dhan runtii ay u siman tahay xasan sheekh cali baan soo gelinaya xasan qorshahan hubka dhigistu waad ogeyd toddobaadkii la dhaaf lasoo dhaafay ciidamadu dagaal bay la galeen axmed daaci oo waad ogeyd dhimasho in ka badan toban qof way dhimatay maxaa keeni karay kula tahay in ciidamada ammaanku awooddaas xaddhaafka inay u isticmaalaan in hubka dhigis ay sameeyaan iyadoo ay dhici karto inay qofkii u digi karaan amara siin karaan inuu hubkii soo wareejiyo oo taasina ay baajin karto in dhimasha dhacdo siyaasaddaasi maxaad ku macnayn kartaa sida aragti ahaan waxay ila tahay haddaan u hadlo sidaas qof aqoon-yahana waxay ila tahay waxaa fiican inuu jiro policy guideline ama siyaasad qaran oo laysla og yahay iyo qaab loo fulinayo hawsha si loo yareeyo dhibaato inay ka dhacdo hawl la fulinayo labada dhinacba ciidanka hawsha fulinaya in dhib dib soo gaaro lama rabo cidda hubka laga qaadanayo lama rabo in dhib dib soo gaaro looma baahna dadweynaha hareeraha ka degana lama rabo dhib inuu soo gaaro marka asal ahaan diin muslimaan nahay diinta islaamkuna waxay qabtaa dhibaato haddii la fulinayo inaan dhibaato ka weyn la geysan diinta islaamkaa qabta kadibna caqliga saliimkaa wuxuu qabaa adigoo doonaya inaad xumaati xumi ama dhibaato aad baadis inaad midka kaweyn aadan keenin
waad mahadsantahy xasan sheekh khadka igu jir cabdinuur cabdi nuuraan soo gelinaya cabdi nuure adigu iminka guriceel baad joogtaa muqdishona waad ka tagtay dadka la bartilmaameedsanayana waad ahayd waxaa la ii sheegayaa inay jiraan ilaa liis ay ku qoran yihiin dhowr qof oo magaalada muqdisho degan oo siyaasiyiin iyo ganacsataba leh oo ay ciidamada ammaanku la leeyahay way bartilmaameedsan doonaan inkastoonan hubin wakhtiga wararkaasna aanan si rasmiya u xaqiijin karayn ogaanta adigu iminka waxaad tihi waan hadli karaa bannaanka muqdishoan jooga yaa bartilmaameedsan muqdisho intiinii asxaabta kula joogta wallaahi aniga waxaan la socdaa dadka siyaasiyiinta iyo dadka ganacsatada oo dadka oo dalka ka muuqda in la rabay in maaragtay si hoosta loo laayo markii siyaasadii ay ku fashilmeen oo wax u socon waayeen inta kale madaxweynihii ugandays baa waardiyeynaya oo isagii oo ugandays waardiyeynaya madaxtooyadii ammaan ku waayey annagoo siyaasiyiina ayaa marka nala bartilmaamisanaya dawladda na bartilmaamisanaysa maxaa marka kalifaya maxaa anaka in amniga naga yaa ballan qaadaya amniga naga yaa ballan qaadaya ilaa madaxweynaha amnigiisa isagii baaba sugi waayey marka taas baana keenaysa shakigaas aan ku ognahay shan iyo lixdanku waysi wada garanaya laakiin anigu inaan haddeer hebel iyo hebel hebel idhaahdo qof haddeer aan arsiinay aan shaki geliyo ma rabo laakiin waa loo soo wada socdaa anaa la igu hormariyey in la iqaarasiyaa la doonayay waa tahay waad mahadsantahay cabdi nuure siyaad aan soo geliya afayeenka qaasim axmed afayeen waxaad sheegtay barnaamijka bilowgiisa in howlgalladani sii soconayaan oo aad hubka dhigaysaan hubka dhigisna ku samayn doontaan cid kastood u aragtaan in ay khalkhal amniga magaalada ku tahay cabdi nuure oo magaalada iminka isagu ka baxsaday oo bannaanka jooga wuxuu leeyahy liis baa jira dad la bartilmaameedsanayo maxaa ka jira arrimadaas
ciidanka nabadgelyadu cid gooni uu bartilmaameedsanayahay ma jiro wax hadda soo gaaray oo aan ognahay oo cid gooni ay u bartilmaamaysanaysana ma ogin walaalkay markhaatiyo uu ii qabsanayana aniga markhaati xun laima qabsado waxaana ogeynaa waa ogahay ma dhahayo waxaan ogahayna ma inkirayo wax xumaana ma ogi danta laga leeyahay in hubka la aruuriyana soomaalida oo dhan waa loo sheegay haddana waan sheegay hadaayakana waan sheegay cid gooni loo bartilmaameedsanayay ma jirto ninkii markaas cagsidan xoogaaya galaana haddii uu yidhaahdo hebel baa loo socday iyo hebel baa dantaas laga leeyahana waa arrin gooniya anigu diyaar uma ihi inaan ka hadlo waa tahay wax gooni loo bartilmaameedsanayo hubka dadka haya waa la wada ogyahay meelaha lagu gado waa la yaqaanaa dadkii gada waa la yaqaanaa inta hub haysata waa la yaqaanaa midka amniga loo haysto dawladdu way og tahay dawlada cabdi iyo aniga iyo kulligaya nagana indha badan nagana shaqo badan waa tahay meel kastoo hubyaalo iyo qof kastoo hub haya waa la ogyahay hubka hub nabad oo nabad loo haysto dawladdu ay og tahay maaha hubka kale in la aruuriyo ayaa go-an dawlad nabadgelyo ah hubkaas loo wareejiyo sidii looga wareejin lahaa iyo sidii maaragta asna xafiiska ha u tago ha la soo xaajooga ninkii Xuseen- loo doono waa tahay dhibaato ku galaa wixii dhibaato ah asagaa mas-uuliyaddiisa xuseen qaadaya.
carab ciise aan soo Waa gelinaya xuseen carab ciise ee xildhibaanka haye xildhibaan Ah, horta runtii waa waa waa ku faraxsanahay Een, runtiina een, walaalkay gurceel jooga cabdi waa ninaan naqaano nasarkaygu Eh, in maanta ma garanaysa haddi haddii problem yimaado la leeyahay eh, maaragtay xildhibaanka ama baarlamaanku arintaa ha soo dhex galo waa run anaku xagga sharcigan ka dabagalayna wa- eh, waa guddi baa la saaray for example iminka isku dhafa oo amniga iyo difaaca iyo eh, warfaafinta iyo xuquuqul insaanka ka kooban oo anaku baarlamaanka gooniya oo arrimaha dabagelaya qof kasta oo shacbo eh, eh, maaragtay eh, xuquuqdiisa wax loo dhiman anaku waa eegeynaa xataa isagu wuu kamid yahay Eh, eh, hadda arrintii maanta dhaway madiine ka dhacday oo kale Eh, haddii dad dad waa- waa nal- waa naloo yimi guddi baa noo yimi eh, ka socday halkaas oo dhibaatooyinkii kasoo gaadhay eh, halkaas noo sheegay baaritaanaa ku socda leanna waxaan anu ku hubsanaynaa wax kasoo la qaado in aan maaragtay eh, shacabka ugu dhibayn ay tahay wax ugu danaynayo haddaba gabagabadii waxaan doonaya bal inaan xalka eego een, aan- aan aan aqoon-yahanka siiya xasan sheekh cali Een, sida ay wax ku socdaan iminka ee, howlgalkan ciidamada dowladdu ay hubka uga dhigayaan hubka sharci darrada magaalada muqdisho dadka haysta Een, ah, maxay kula tahay adiga maxaad maxaad u aragtid xal ahaan doodan waa waa laga dooday oo dadkii ka shaqaynaya amniga ama ha aadan xildhibaano ama ha aadan ciidamo ama ha aadan dad kaleeto oo siyaabo kale waa waad weydiisay laakiin eh, marka anagu academic field ay- ayaan ka dhimaaday marka sida dooda loo dhigaayo anaga waxaan rabnay inaan dhahno dhibaatadan maxaa keenay maxaa ka dhashay xal maxaa loo arki karaa laakiin qaabkaas ma iminka ma soo marin oo dad eh, academic kale kama doodin dad iska caadiya oo muxtarafiin iyo askari waxbaa ka dooday si kastaba ha ahaato Eh, soomaalidu waxay tidhaahdaa habaar dhammaantiis waa dhimo duca dhammaanteedna waa noolow dalkani wuxuu u baahan yahay hubka in laga aruuriyo gacmaha dadweynaha oo lagu xareeyo bakhaaradii uu ku jiri jiray intaan oodarku gacmaha ka bixin taasaa lama horaan waa tahay waad mahadsantahay een, xasan sheekh cali Een, hadalka dhinacaaga u dambeeya een, cabdi nuure siyaad oo gurceel jooga maxay kula tahay adiga xalka maxaad u aragtaa halka waxaan u- u arkaa in sh- la sameeyo sharci marka hore in dadka dib u heshiisiin loo sameeyo dadkiioo heshiisa in loo sameeyo sharci hubka xakamaynaya oo dadka hubka looga qaado inay dawlada heshiis ku yihiin oo isku jecel yihiin oo lagu kalsoon yahay ay dhistaan laakiin maahan koox xukumadoodu inay sharci iska samaysato oo macaal baarlamankii ayada doortay intay garab marto ay iyada iska fulsato marka midaan ka dhigayo waa midaas sharciga aan ku dhisnay waa sharciga in la xor- xurmeeyo oo qof kastoo soomaaliya iyo wixii lagu heshiiyey inuu ilaaliyaa la rabaa midaas baana la la-ya oo ilaa iyo haddeer mas-uuliyiinta dalku ee ma- ee- ee dalku ay ka la-yihiin inay xurmeeyaan sharcigii qornaa waa tahay taas baan leeyahay marka war sharciga usoo noqda oo oo ka jooga maaragtay durxulka aaburka ku ordaysi waa hagaag waad mahadsantahay ba- Een, hadalka barnaamijka u dambeya waxaan siinayaa eh, qaasim axmed rooble afhayeenka hay-adaha amniga ciidamada bilayska Een, qaasim haye halka maxaad u aragtaa adigu Een, halka waxaan u arkaa ummadda soomaaliyeed xalkeedu wuxuu ku jiraa qoriga in la aruuriyo qoriga in lagu celiyo meelihii loogu talagalay saqiir iyo kabiir mid diba jira iyo mid dal jira iyo mid dal jooga iyo mid yar iyo mid weyn hooryo iyo ruuxa noodana in aan hubka xarayno ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa hooyada aabbaha midka weyn midka yar taabiciyiinta aqoon-yahanada dhallinyarada ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka ka codsanaynaa in xooga aan saarno oo hay-adaha amniga lagu gacan siiyo hubku inuu ku noqdo gacanta dowladda gacanta ciidamada nabadgelyada in lagu celiyo nabaduna sidaas noogu waarta iyo horumarku waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin asxaabta dhammaantiin intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabaynaya barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkanna ku eegaynay howlgalka hubka dhigista ee ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya ay ka wadaan magaalada muqdisho barnaamijka waxaa igala qaybgalayey qaasi maxamed rooble afhayeenka hay-adaha amniga oo magaalada muqdisho ku sugan xuseen carab ciise oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya madaxna waa guddiga amniga ee baarlamaanka oo isna muqdisho ku sugan cabdi nuure siyaad oo ka mid ahaa hogaamiyaashii kooxaha muqdisho oo isaguna ku sugan gurceel iyo xasan sheekh cali nuur oo isaguna ah aqoon-yahan ku sugan magaalada muqdisho intaan guud ahaan barnaamijkan mid la mida dib u kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay cabdicasiis xuseen ciismaan oo inala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka caweysin wanaagsan dhegaystayaal meel kastaad nagala socotaan sahra maxay noo xigaba ismaaciilow waxaa inoo xiga warbixin naga soo gaadhay magaalada hargeysa somalilan ayaa sheegtay inay bilaabayso cilmi baadhis ku aadan dhinacyada xanaanada xoolaha deegaanka caafimaadka iyo waxbarashada iyadoo la sheegay inay kaashanayaan maxad ku yaala dalka ingiriiska oo ay somalilan ka hirgelin doonto xarun lagu kaydiyo xogta laga qoro somalilan wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrimahan waxauu ka wareystay wasiirka cilmi baadhista iyo tiknolojiyadda cali xaamud jibriil waxaanu ugu horreynta weydiiyey cilmi baadhistaasi iyo waxyaabaha ay ku saabsan tahay cilmibaadhis a u baahan tahay somalilan waxaa weeye dal kastaba ama ummad kastoo meel ku nooli mushkiladaha haystay waxay ku xallisaay inay hayso raseej santificalia oo ay fidhanisaa waxa weye dalkani sidaad og tahayba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siiraayo wasaaraddan ayuu sanadkii hore labadii kun iyo saddex tobankii u magacaabay wasaaradda cilmibaadhista iyo teknolojiyada iyo xidhiirka golayaasha waxaa weye cilmibaadhistan waxaan ka samaynaynaa dalka haddii ilaa yidhaahdo iyada oo aanu every work of life ama dhinac kasta oo bulshadeenna aanu ka taban hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay deegaanka hadday tahay xanaada xoolaha ayaanu cilmibaadhi dhinac kasta ka samaynanaa taasi oo aan rabnay inaan samayno reference library ama xogaha dalkan laga qoro oo dhan inaanu kaydinno haddii ilaa yidhaahdo si haddii probosal la qoraya iyo haddii dalkani sidiisa loo kaydiyo oo noqdo library lagu kaydiyo wax allaale wixii dalkan laga qoray way wasiir markaynu leenahay waxaa la diyaarinayaa cilmi baadhis intaasoo meelood aad soo tilmaantay oo dhan ka kooban dee waxaa jira xogtu way daadsan tahay intaasoo sannadood baa la ururinayay taarikhdu intii soo jirta o dhan baa la ururinayay meelahan aad tilmaanto dhan horaa wax looga qoray suurtagal ma tahay in dadkii xogtan uruuriyey iyo dadkii hore wax uga bilaabay iyo khubrada iyo wixii o dhan la isugu yeedho arrimihii la galo ha taasi waxa waxaan wadnaa inaan haddii allah awoodila noo saamaxo inaanu sanadkiiba national conference oo wax allaale wixii dalka laga qoray shir qaran oo national conference for research aanu samayno haddii allah awoodila noo saamaxo kaasi oo la isugu yimi doono sanadkii oo wax allaale wixii dalka laga qoray iyo intaanu annaga aanu aanu maalgelinay ee aanu aanu wax ka qornayba aanu isugu keenin doono oo lagu shaadhayn doono haddii allah awoodila noo saamaxo somalilan awooddeeda waynu naqaana ka wada dheeragsana hadday teknolojiyad noqoto awoodday leedahay hadday dhaqaale intaasoo meelood wixii cilmi baadhis lagaga samaynayo een ay noqoto waynu garan karnaa awoodday leedahay cilmi baadhistuna baahiday u baahan tahay in si cilmiyana dadku u helaan oo dhan walba la galo xog rasmiya oo sugan lasoo helay u baahan tahay somalilan ma awoodaa arrimahaas cabdixakiin sidaad iminka aad u jeedaba waxaanu caawa heshiiskiilaanu la saxeexanay prospect international college oo u k ku yaala oo masamatin uu ka socdo iyo idriis aadan ay ka socdaan iyo xigba foundation oo center iyaduna ah iyo wasaaraddii baarista kuwaas ayaanu heshiis caawada galnay oo ah isfaham ah ama waxaa loo yaqaano memorandum of understanding taasaanu caawa kala saxeexanay iyaga ayaa noo facilitation noo samayn doona oo noo fududaynaya oo aanu rabno aqoontay leeyihiin inaanu ka soo dhegano oo aanu rabno inaanu partnership noqono haddii allah awoodira noo saamaxo xogta imka la bilaabaya marka laga yimaado dee xogo horaa jiray oo la qoray tacabyo horaa jiray hababa iyo haba yaraadaan ama ha koobnaadaanba horaa wax loo sameeyey xogii hore la sameeyey hadday yihiin qaar sugan iyo hadday yihiin qaar dib wax loogu noqdaba iyaga ma tixgelinaysaanoo ma eegaysaan wallaahi waxaa jira sidaan haddaan ogaanay mudiir baan wasaaradda joogaa waa xogo fara badan oo laga qoray baa dalkan jira gaar ahaan mid u dambeeyey oo bishii julaay lasoo saaray oo new york university ay sponsor garaysay ayaa oo labaatan beija ayaanu hadda aan wadnaan akhriyaynaa wax fara badan oo laga qoray baa dalkan jira qaarkood waa bias oo aanu saan u aragno marka waxaan rabnaa in wixii dalka laga qorayba aanu challenge garayno oo aan wixii biasana aanu caddayno annagoo aqoon-yahanada iyo center wixii aan sugnayn aan xog aan ahayn xog saxa aan ahayn oon dhab aan ahayn ee dalka laga qoray annagoo la kaashanaynaa center for researchka jaamacadda hargeysa iyo aqoon-yahanada kale ee somaliland iyo wasaaraduba aanu si dhab aan uga hadalno oo aad maqli doonto in wiigaga soo socda inaan waxyaabaha qaarkoodoo dalka laga qoray aanu challenge ku samayn doono oo aanu hadduu sax yahay hadduu sax yahay iyo hadduu khalad yahayba aanu soo saari doono gabagabada markaad cilmi baadhista waxaa dhammaystirtaan ee see looga faa'iidaysanayaa siyaa ka faa'iidaysanaya horta dhowr meelood baa ka faa'iidaysan doona kow dowladda somaliland baa ka faa'iidaysan doona oo decisionka waxay dowladda ay ku gaadhaani waa go'aanada ama go'aanada waxay dowladda ku gaadhaani waa waa research saxa oo dhaata saxa maha hebel baa yidhi oo cilmi baadhis weeye taasi dowladda ka faa'iidaysan- ka faa'iidaysan doona laba mushkilaha socially dalkan ka jira ayaa iyaga laftirkoodu ay dadku ay dhinacyo badan ay ka eegayaan oo ay ma ayaa halkan ugu dhow u yahay cilmi baadhis saxa oo aan dadka mindsetkooda ama maskaxdoodu ay dhinac ay isugu jahaysato afar saddex waxaa ka faa'iidaysan doonaa mujtama- mujtamaca somaliland guud ahaanba oo oo- oo- oo oo fiilkan waa fiil dalka ku yar jaamacadu aad horoga maysa gaadhin laakiin iminka ayaad moodaa inuu dalku isla soo qabsanayo oo fiilkaa maartay uu ku xoogaysan doono marka dhinac kasta oo bulshadeen hadday bulshada tahay hadday dowladda tahay hadday xataa shirkadaha madaxa bannaan ee ay tahay privatka loo leeyahay iyo kuwa publicuba laftigooga faa'iido weyn baa ugu jirta
kaasi wuxuu ahaa wasiirka cilmi baadhista iyo tiknolojiyadda somalilan cali xaamud jibriil oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha ayaga cabdixakiin maxamuud shirwac gabagabadii idaacadda ayaynu dhegaystayaal kusii dhowaaneynaa ismaaciil xuseen farjar baa garabkayga fadhiya ismaaciil qodobadii wararka ugu doorka roona hadda aad ina xasuusiso ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta booqasho saacad qaadatay ku tegay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo ay ku jiraan in ku dhow afar boqol oo kun oo qaxooti soomaali ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo noqonaya mas-uulkii ugu horreeyey ee dowladda soomaaliya ka socda ee booqda xeryaha qaxootiga ayaa soo arkay xerada ifo kow iyo xarun caafimaad iyo dugsi halkaasi ku yaala wuxuuna la kulmay qaar ka mid a qaxootiga haddaynu wararka du- caalamka ugu waaweynna aynu eegno dowladda maleeshiya ayaa maalin baroor diiq ah u samaysay rakaabkii diyaaraddii malaysia airlines ee ku burburtay ukraine iyada oo dalkaasi la gaadhsiiyey meydadka qaar ka mid ah rakaabkii u dhashay dalkaasi dhinaca dalka syria haddaynu eegno qaramada midoobay ayaa sheegtay in khasaaraha dhimasho ee ka dhashay dagaalka syria muddada saddexda sannadood ah ee uu socday in ay kor u dhaaftay ilaa boqol iyo saga- koob iyo sagaashan kun oo qof haddaynu dhinaca iyo dalka een, haddaynu dhinaca dalka ciraaqna aynu eegno ciidamada maamulka kurdiyiinta ee ciraaq ayaa bilaabay howlgal ka dhan ah kooxda isis weerarkan cusub ayaa lala beegsaday magaalo muhiim ah oo ku taalla waqooyiga dalka ciraaq wararka ayaa tilmaamaya in ciidamada kurdiyiinta ee loo yaqaano beshmaarga ay la wareegeen qaybo ka mid ah magaalada jalalawalda oo ku taalla waqooyiga bari ee ciraaq magaaladan oo ka tirsan ismaamulka kurdiyiinta ee ciraaq ayaa waxaa koob iyo tobankii bishan qabsaday kooxda mayalka adag ee isis ciidamada kurdiyiinta ayaa dhowaan bilaabay in ay dib u qabsadaan goobihii laga haystay iyaga oo ka faa'iidaysanaya duqaynta ay diyaaradaha dagaalka ee maraykanku ay ku qaadeen kooxda isis aad baad u mahadsan tahay ismaaciilow inkastoo waraaqiina kugu bateen warar tiro badan iyo scriptigii iyo waxyaa hortaada yaaleen aad baad u mahadsan tahay guud ahaan idaacaddii waa naga intaa dhegaystayaal inta aynu lixda iyo barhka subaxnimo wakhtiga bariga afrika maalinta berriya kulmi doonno waa sahre ciidla nuur iyo ismaaciil farjar iyo dhammaan asxaabta idaacadda nagala qayb qaadato oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.